barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyamada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana laba iyo tobanka bisha oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falsiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa hablo dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ku barta culumta badda
marka mar walba hadalla inaa la wado ma fiicno marka waxaa go'aansada anigoo dumar ah yani badda cilmigooda markaa baratida difaaca kartaa markaasaa wixii lagu sheega inay qaldan yihiin inay saxsan yihiin aa ogaa kartaa laakiin war la sheegsheega leh yani wax horumar laguma gaaraayo horumarku wuxuu u baahan yahay dadaal dheer ah inaad samaysid sidaas darteeda aa ugu dhiirigasha waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay sugaanta lagu soo bandhiga xafladaha aroosyada soomaalida kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doonin idaacaddayadan duhurnimo heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hoy hooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan
ilinta tirtiraay ammaansan codka axmed saki ayaad maqli doontaan iyo xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ururka xamaas ee reer falastiin ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen kooxda ay ishayaan ee fatax heshiiskan ayaa qayb ka ah dib u heshiisiin siyaasadeed oo xisbiga uu waday hogaamiyaha xisbigaasi ismaaciil haniya ayaa waa xisbiga fatax ismaaciil haniya ayaa soo saaray war qoraala maanta isagoo sheegay in labada dhinac ay heshiiskan gaareen kadib kulan laba cisho uga socday magaalada qaahira oo ay soo qabanqaabiyeen hormuudna u ahayd dowladda masar haniya ayaa intaasi raaciyay in faahfaahinta qodobada heshiiskaasi lagu dhawaaqi doono magaalada qaahirana lagaga dhawaaqi doono gelinka dambe islamaanta afayeenka fatax waxa uu xaqiijiyey heshiiskan mar ay waraysi uu la yeeshay ama ay la yeelatay wakaalada wararka waa a f b
dabka ka kacay kaymaha waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa sii fidaya iyadoo ay sii kicinayaan dabayluhu waxaana taasi ay keentay in dad cusub ay kasii barakacaan khasaaraha ballaadhan ee u geysanaya dabkani khubarada saadaaliya dhanka cimilada ayaa khamiistan maanta ku tilmaamay in cimilada waqooyiga california ay tahay mid dabaylo sarreeya wadata iyo weliba huur taasoo adkaynaysa suurtagalnimada in lala tacaalo kaymahan gubanaya ee waqooyiga gobolkan waxaa kaloo ay sheegeen mas-uuliyiintu in koob iyo labaatan qof ay ilaa hadda ku dhinteen halka saddex boqol oo qof oo kalena ilaa hadda la leeyahay
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington muddo toddobiyo labaatan sana ah kadib magaalada muqdisho waxaa tababar la xiriira culuumta badda ku qaadanaya gabdho dhallinyaro ah oo kasoo baxay dugsiyada sare ee soomaaliya gabdhahan oo u waramay v o a ayaa sheegay inay bartaan cilmiga ay ku keentay kadib markii ay arkeen baahi weyn oo loo qabo xilligan barashada culuumta badda waa sida warbixintan uu ku sheegayay wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir oke toddoba-iyo labaatan sano kadib hodol qaasim xasan iyo saabiriin waasuga waxay ka mid yihiin dhallinyaro baranaya khawaaninta iyo khayraadka badda waxay ii sheegeen inay arkaan khataro badana ku xaydhaaban badaha soomaaliya hadda waxay qaadanayaan xiisadda dabaasha oo ah diyaargarow xilli hore ah ka hor intaysan biyaha gelin waxaa la dardaarmaya macallinkooda maxamuud macow oo ah badmaax muddo ka shaqaynayay dugsigii saree badda idinka waxaad dhigatiin jaamacad jaamacadda badda qawaaniinteeda navigationka fishariska makaaniga waxaan ilaahay kaga rajaynayaa inaad noqotaan kuwii berritoo hoggaami lahay dalka
hodan qaasim waa afar iyo labaatan sano jir dugsi sare kadib waxay dooratay barashada qawaaniinta badaha haddaba maxaa ku dhaliyey ahmiyaddeeda ugu weyn ee ugu dhalisay inaa aan caluumta badda aan barto horeyna waan u sheegay haddana waan sheegayaa waa wadaninimo horta damiirka ay kacay micnaha damiiraa ugu jiro damiir bilaadanimoaa leeyahay damiir waddaninimaa leeyahay damiir waxaan leeyahay diinteeda ugu damqani karo horta marka hore markaa dareensanahay wadankayga markaa jeclahay wuxuu yahay aad dareensanahay ani inaa aan ahay qof jirto aa is ogahay markaasaa micnaha wixii markaas iga maqan aan ogaanaya iyo waxa lagu soo weerarayo wadankayga aa ogaan karaa ugu horrean wadankaygaa jeclahay maxaa la dhahaa waxaa wax badan ah maqlay badda in qolo kusoo duulduulayso xitaa dadka ugu waaweyn oo ma garanaysaa xubnaha ugu waaweyn oo dowladda qaar ee soomaali iska sheeganaya laakiin damiirka soomaalinimo uusan ku jirin ma garanayo si ay wax ka yihiin ayaa iska jiro oo lagu eedaynayo badda xitaa inay ayaga saxiixeen hodan qaasim oo sii wadata hadalkeeda ayaa xustay in waxaadan aqoonin aadan awoodi karin inaad difaacdo sidaas darteedna ay ku dhalisay barashada qawaaniinta si ay wax badan kagu agaato badda soomaaliya dayda qofka horta markuu waxa jaahil ka yahay maba dareensanaba wuxuu ugu fadhiya micnuhu ugu fadhiyo hadduu jaahil ka yahay qof wuxuu jaahil ka yahay ilaahay xataa uma cadaabo qof wuxuu jaahilnimo ku sameeyo markaa haddii jaahil ah ka aha wax walbaa laga samaysanaa ma ahno saas daraaddeed inaan barto aan ogaado khayraadka ee baddayda muhiimadda oo ii leeyahay markaasna aan ku dagaalami karo waxaa leeyahay hadda magacayga haddii la iigu qabsadaa waa isku kalsoonahay waa u dagaalami karaa laakiin wax haddii shakashaka wax iiga jiro la iigu qabsado wax yar haddaa doodooda waa iska amisaa waxaan maxaas leeyahay show maba lihida iska daa laakiin markaa dareensanaha waa ku matidayaa maahano saas daraaddeedaa u bartay saabiriin waa suge waa gabar da'yar iyana waxay dooratay culumta badda iyadoo arkaysa kuliyado kale oo dhammaan saaxiibadii dugsiga sare ay hadda dhigtaan haddaba maxaa ku dhaliya saabiriin isla su-aashaas ayaan weydiiyey
waayo mar walba waxaa maqalnaa badda baa yacni badda maxaa laakiya jiro baddaa la xadaa waxaasaan la sameeyaa qof markuu cilmiga badda ka saayo oo difaaco karaa sax marka mar walba hadalla inaa la wado ma fiicno marka waxaa go'aansada anigoo dumar ah yacni badda cilmigooda markaa baratidaad difaaco kartaa markaasaa wixii lagu sheegay inay qaldan yihiin inay saxsan yihiin aa ogaa kartaa laakiin war la sheeg sheega leh yacni wax horumar laguma gaaraayo horumarku wuxuu u baahan yahay dadaal dheer ah inaad samaysid sidaas darteeda aa ugu dhiirigelshid hodan qaasim ayaan weydiiyey khataraha jira ee xilliga ku xayndhaaban badaha soomaaliya baddiyaa meelo badan oo dee boqol mayl oo macdano iyo batrooliya muhiima ka buuxaa qolo ajaanibis ka goosatay markaasay qolo kaleenta ee ka iibin rabaan waxay rabaan in wadammada kale ay ka iibiyaan kadibna waa lagu fiirsanaa wax ka waxeesmaya ma laha ugu dambeyn war lee la wadaa bis dood lee la wadaa dood lee la wadaa wax ka soo naasacad ama weerar ha lagu qaado xooga looga dhiciyo lama arkaayo xitaa macallin maxamuud macow oo ah badmaax muddo dheer ka soo shaqaynaya dugsigii saree badda ayaan weydiiyey aragtidiisa gabdhahan da'da yar ee hadda doortay barashada culumta badda iyo qawaaniinta la xiriira badaha waxay nooga dhigan tahay hadafkii kacaankii dawladdii kacaanka ayaa wuxuu ahay adna dhoobada ana dhagaxa dhismo waaye haddii marka gabdhihii maanta ay sidaa ugu heellan yihiin inay dalkoodii difaacdaan oo ay biyahoodii difaacdaan igaartuna waxaan u malaynayaa waa diya boqolle kollayba uun maaragtay haddii gabdhihiiba sidaa joogaan igaartana waxaan rajaynayaa sidaasi ka sii wanaagsan toddoba iyo labaatan sano kadib ayaa magaalada muqdisho laga furay akademiya lagu barto qawaaniinta badaha taasoo hirgelisay hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wurwacana wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington suugaantu waxay ka mid tahay tiirarka ay soomaalidu caanka ku tahay islamarkaana ay wax isugu tabaysay iyagoo ku wadaaga waayaha taagan markaasi weliba taariikho hore u soo jiray waxaana marka laga yimaada taasi sida oo kale ay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka oo ah xilliyada aroosyada la samaynayo iyadoo laga tiriyo suugaan kala duwan cusub axmed waa gabadha suugaan madadaalaha ka tirisa aroosyada iyadoo u warantay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa ay sheegtay inay hawshan la qabtaan haween kale oo dhallinyara oo nolol maalmeedkooda ka hela marka xafladaha lagu soo casuumo waryahayaga v o a khadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi kula kulmay magacaygu waa cusub axmed waxaan ku noolahay dalka kenya siiwa xaafadda islii waxaan baraamburka u qabanaa sida arooska farxadoo kale maalinkaas ahmiyad weyn buu arooska u leeyahay waxaweye dadka arooska iskale way farxayaan gabadhii baa lagu raaligelinaya oo iyaduna rabta in loo baraamburo waxade waa hidiya dhaqankeennii soomaalida soomaali meelay joogtaba waxay jeceshahay sida dhaantada sida baraamburka sida heelladay tuntaan waa dhaqankeenna siba baraamburku waa dhaqanka soomaalida marka dee anagu ilaahay waxa weye subxaana watacaala waa fikradu iigu deeqay ilaahay subxaana watacaalaan uga mahad celinayaa haddana hadee waxaa weye maanta v a o eda baan u ducaynayaa waayahay cusub buraamburka in badan baan arkay idinkoo xafladaha iyo aroosyaha iyo munaasabadaha ka tirinaya ma la bartaa oo ma iskuul baa loo galaa mise qofku waa heybadda ilaahay waa haybad ilaahay ku siiyey oo ilaahay subxaana watacaala uu kuugu deeqay maahan dee wax la bara karo iskuulkaa la tagaa oo lasoo bartaa tan waa ilaahay fikraduu ku siiyey maskaxdaada ka soo maaxanaysa marka dee saasoo kale waanan aroosadaan oga baraanburaa dadkan waxa weeye maalinkasaaan oo kale farxadda iyo munaasabadda soomaalidu jirto hidiya dhaqankoo kale farxadda dadkoo kale waan u soo jeediyaa oo soomaalidiiba waxaan leehay dad wanaagsan baana hidiya dhaqankeenni sida afrikaankoo dhanba qayb intee la eg ayuu dhaqanka soomaalida ku leeyahay qayb weyn buu ku leeyahayoo dumarka markaadn qaybta dumarkaan qaabilsanaa dumarkaan ka farxiyaa oo ma aragtay wax maalinkay arooska imaa ayagoo farxsan bay hoydaan say caawa dha u cayaarahayaanoo baraamburka u boodayaanoo bay iyagoo faraxsan oo maaragtay maskaxdooda habi tahay bay gurigooda ku noqonhayaan cusubey hadda haddii buraambur noo qaad aan ku dhaho buraamburkaad ugu jeceshaad noo qaadi lahed waa kee wallaahi waxaan idiin qaadayaa kaad adigu markaad jeceshahay
midka arooska oo kale haddaad noo soo qaadid
arooska bilowday bisiinkaan ku beheegayaa burdahayaasiinkaha hawshiina lagu bilow bulaalo barakoobagu horkiinu boqol hadhaalo barwaaqiya kayrama ahaantiina lagu bilow waxaan bisin laga bila habaynin baraka maale birweyaan oo islaamku badbaahad allaha barakeeya meeshay badeenu taal waayahay xoolaha oo kale maadaama soomaalidu ay dad xoololey u badan yihiin xoolo dhaqataa ma leeyahay buraambur lagu heeso oo lagu ammaano
soomaali baahan ahayo sinjihigeennu wahagobaad soomaali baan ahayo sinjihigaygu wahagobaad kuwii midka saharay midkasiibay bahanunay sama jeclaan ahayo gabahayaanu saharayaa wargeela barka waylayiyo hogeesi ahaanunay fardahayiyo geela faraha ceenibahay wargaysa weynobaarigaanka gahabsan kaarin fardaha iyo geela farax bayuu leeheeyihiin fagaaraha caaway filin baa la duhubayaa farxada dunyaala iyo faysta nimanka siiman haddaan faalleeya gabahaygayga faraca dheer goglaha loo fidiyo hogeesiya ha la wuuco warcaaway garmado howdi baa ku dhigaheen goglaa allaha guuleeya
waay aad ba umaasan tahay marka ma xirfad bay ku tahay oo waad ku shaqaysataa mise dadkaad ugu deeqdaa dadkana waan ugu deeqaa sida hadda adoo kale waan kuugu deeqay dadkana waana musushinkan waan ku shaqaystaa oo sida hadda arooskaoo kaleeto dad badan baa ku nool oo masaakiina waxaa sideed gabdhood oo kale baa gabdhaha ee musushinka booda ka mida laakiin inaan ingiliish raadina maa soomaali baa nahay gabdhahaas booda ilmay ku korsadaan oo sida kenya oo kale dadka gabdhaha hadhaansiga cayaara soomaaliga gabdhahan sida reemaha wax ka tumhaya oo cayaarta xoojinaya oo jaanta tumhaya waa gabdha masaakiin oo ilmahay ku korsadaan marka aniguna waxaan ahay qofkii baraamburka tirinhaye oo ilaahay baa risiqa dadkaas u soo dhiiba anna waan u dhiibaa marka aroosyada dadka aroosyada dhiganaya oo kale aad bay u xisayaan aroosada aad iyo aad gabadhiiba way bixanaaqaysaa waxay leedahay arooskayga lagama baraamburin oo waxaad maanta kale haddaad gabarh kaysatid waxaad leedahay ay ku tiraahdo baraamburkii baan raba haddaad telefoonkayga hayso ay soo wacaysa waxaad leedahay walaalay inaad xoogaa i caawisid baan rabaa haddaad sheeb yar tahay marka waxaa dhacda inaan kugu caawiyo maaragtay oona dhibaato badanba meeshaas ayna ka dhicin oo gabadhiiba farxsanaad israacdaa marka waxba kuuma qorna qoraal ma samaynaysid munaasabadda way bilaabanaysaa horaad ka bilaabaysaa haa sida hadda aniga sidaa deerta adoo kale hadda inaan kuu duceey magacaaga haddaa ii sheegta waayahay waan kusoo gabagabaynaynaa magaciiguna waa khadar
maasha allah tabaarakallah qabala dhigaha maanbaanu qirahayaa qadarin iyo sharafa maahantiisa quruxda badan hallayla qaahad qaahada gabahaygiisa qahaaliga hallayla qaadqaada gabahaygiisa qahaaliga allow ha ku qaahadin qaadqaadka mahaanta jira
aad baa u mahadsan tahay
waa hagaaga dhegaystayaal aad buu Baraambura ka dhac.
mahadsanyahaywariyahayaga qadar maxamed xareed waxaan filaya ilaa qadaraa lagu macsalaamiyey baraamburka shirwa falastiin waxaan filaya haddaa joogi lahayd in infa un lagaaga bilaabi lahaa Ah, falastiin ay maaluuna fiicanay Ya.
filkeed ka roonay adiga adaaba tiri karaa hadda baraamburka baraamburka horta gabdhaha keli maxay u tiriyaan maraa waxay maxaysan u ahayn sugaan ay raggu u tiriyaan male kolley gabdhuhu way gabyaan buraanbur bay dumarku leeyihin gabdhuhu waana gabyaan way jiraan dumar badan oo marka gabdhiya maxaa ragga looga waayay inay baraambur tiriyaan raggu inta badan en, marka la yidhahdo de wixii ka waaweynaa bay hayaan maansooyinkiiba tirinayaan ay gabayadii bay gabdhuhuba waa tirinayaan, tiriyaan gabayadii gabdhuhu bay gabayaday tirinayaan.
tiriyaan maasaday tiriyaan dhaantooyinkay tiriyaan suroogay tiriyaan gabdhay shimbirtay tiriyaan la kala bedi haddaba waxa seejicigay weeyaan tiriyaan haye waxa weeyaan hawshaas way qaybsantay in wixii aroosya iyo xafladaha iyo maxaanku yidhahdaa buraanburkooda iyo en, sugaantooda dabcan de ragguna waa tiriyaan oo gabayaa laga sameeyaa sugaan kala duwan baa laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa farxadaha Ma- ma- iyaguna ma- qeybtooda ay ku su-aashayda qaataan kusoo noqo shirwa Ra- gabdhuhu waa gabyaan ragga maxaanay u baraamburin raggu en, dabcan buraanbur marka la leeyahay sidooday u leeyihiin sugaan ahaan dumar marka waxay ka dhigeen waa sugaan waa dumaray sugaan ka dumarka u dhigeen.
gaara weeyaan laakiin sugaanta ragga gabdhaha waa idinka qaatay.
haddii laydii daayo sugaan gaara laydii sameeyena waxaa fadhimaysaa baan malaynaya waxaad odhanaysaa maxaa gaarna loogu siiyey in laydinkala soo noqdo weeye marka gabayadiba waa tiriyaan gabdhaha marka waa in laysku daraa dabcan saasa cadaalad ku jirtaa iyo falastiin maxay noo xigaa marka naaha waa dhinacii heesaha
allah ka dhigaya sansan ayaan dhalad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan allah ka dhigaya sansan ayaan dhalad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan anaa aawadaa ogansan adduunka dartaa ka hobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan anaa aawadaa ogansan adduunka dartaa ka hobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan hooy hooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan allah kaa dhigaya deecsan amarka hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya asluubsan allah kaa dhigay adeecsan amarka hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya asluubsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan talada aabbe ee wanaagsan adaa ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan hooye hooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiiray ammaansan akhlaaqsan dartaantiisan ayaanu huraa si toosan hooye hooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiiray ammaansan akhlaaqsan dartaantiisan ayaanu huraa si toosan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaantiisan ayaanu waa hagaag waa astaantan waxaan filayaa falastiinayeen codka axmed saki inay dadku aad ugu wada raaxaysteen markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal dalka tunisiya waxaa ka soconaya horyaalka kubadcag yaraha adduunka oo dalka soomaaliya uu ka qaybgalay markii ugu horreysay ciyaarahani gruubka si oo soomaaliya ku wada jireen dalalka bosnia hersegafina ruushka iyo braziil ayaa kulinkii ugu dambeeyey soomaaliya waxa ay shalay la yeelatay xulka bosnia hersegafina waxaana soomaaliya ciyaartaasi looga adkaaday gool oo ay soomaaliya dhalisay iyo siddeed gool oo laga dhaliyey hore ruushka ayaa toban gool uga soo dhaliyey baraaziilna saddex gool iyo laba gool ayay uga soo badisay soomaaliya sidaa daraaddeed soomaaliya gruubkan waa isaga soo hartay boorsooyinkeediina ayay ka soo laalaabatay dhinacayo caalamiga haddii aynu eegno dhegaystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal arza vingar ayaa shaaca ka qaaday in wadahadallo ay u socdaan qaar ka mid a ciyaartooydiisa sida mosed ozil iyo alex sanchez waxaana uu sheegay inay suuragal tahay in marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo january ay ciyaartooydaas isaga tagaan naadiga kontaraktiyada ama qadaraaska loogu kordhinayo labadaasi ciyaartooy inay gegada arsenal ay ku dheesho sii joogaan ayaa socday xilli ciyaareedka laga soo gudbay kaasoo aanu miiro dhalin waxaase arzo vingar uu sheegay hadda in natiijo wanaagsan ay suuragal tahay in laga gaaro qandaraaskaasi sababtoo ah labada ciyaartooy qandaraaskooda wuxuu ku egyahay marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado waxa uu sheegay in labadooduba ay ku farxsan yihiin naadiga kubadda cagta arsenal waxaana uu tilmaamay in uusan meesha ka saaraynin inay ka tagi karaan naadiga marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda january uu furmo dhinaca kale arsenal waxaa ka dhaawacmay ciryaankooda daafaca uga ciyaara ee shakadran mustafi oo ku dhaawacmay ciyaar xulka dalkiisa jarmalka uu la yeeshay waddanka azerbaijaan oo shan gooli gool ay kaga adkaadeen waxaana mustafi uu lix toddobaad ka maqnaan doona garoommada arzavinkar ayaa sidaasi sheegay dhinaca kale naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa suurgala in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka uu furmo inay la soo wareegto ciyaryahanka khadka dhexe uga ciyaara naadiga liverpool philip cotinho naadiga kubadda cagta barcelona ayaa cotinho ku guuldaraysatay inay la soo wareegto xilli ciyaareedka laga soo gudbay markaasoo uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaana ay si weyn u doondoonaysay ciyaaryahankaasi si ay ugu bedelato booska ciyaaryahankii hore ee naadiga kubadda cagta barcelona naymar junior oo naadiga b s g ku biiray philip cotino ayaa wararku waxa ay sheegayaan in naadiga barcelona ay heshiis kula gaartay ilaayo boqol milyan oo lacagta yuurahay in naadiga kubadda cagta liverpool kaga soo wareego oo naadiga kubadda cagta ee barcelona uu wareego dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gebagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa aan maxaan ku idhaahdaa hal qodob oo intaynaan dhegaystayaal gebagabadii idaacadda aynu ku siqaynaa aan dhinacii sugaanta eegno qodob ka mida ka hor intaynaan soo gebagabayn ama aan dhinacii sugaanta eegin aan ka codsado falastiin axmed imaan qodob ka mida wararka caalamka mahadsanid shirwac ururka xamaas ee reer falastiin ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen kooxda ay ishayaan ee fatax heshiiskan ayaa qayb ka ah dib u heshiisiin siyaasadeed oo xisbigu uu waday hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa soo saaray war qoraala oo maanta uu sheegay in labada dhinac ay heshiis ku gaareen kadib kulan laba cisho uga socday magaalada qaahira sidoo kalena hafayeenka fatax ayaa xaqiijiyey heshiiskan mar waraysi ay la yeelatay wakaalada wararka ee a f b falastiin aad baad u mahadsantahay haatanna waa codadkii nimco yaasiin caraale iyo weliba cabdinuur alaale dhegeysaabo
jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa midyadaablu sitaa halbowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablu sitaa halbowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhahagee sare ku yaad mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midhee la midhahagee sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midhee waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga tegin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya addooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay adigu waad maabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay heel intaan migsaday ku mumay
murtina waxaan uga socodaa haa hadday arrimihii murgi
waa hagaag maaweelaa lagu hodaa muddadu kaga baaqataa murtina waxaan uga socdaa hadday arrimihii murgeen waa codadka nimcayaasin caraale iyo weliba cabdinuur alaale dhegaystayaal idaacaddayda duhurnimay gabagaboo tahay heestaasi oo isu wada jira idinku daadiinayeen falastiin axmed iimaani anigoo cabdixakiin maxamuud shirwax iyo weliba dhammaan ba'da v o a oo idinla sidaayo nabadgelyo
nimaqano meel fog jira ase meherkaaga tegyihiin miyaa malab loo tufaa nimaqano meel fog jira ase meherkaaga tegin miyaa malab loo tufaa dhedhe macaa loo saydhiyaa nimcooy muradka lagu xidhaa macaan loo saydhiyaa dooy muradka lagu xidhaa